laba arrimood baan rabaa inaan kaga hadlo waxaan ku hormarayaa arinta qandala warkaasu waa nagu cusub yahayo mar dhoweyd buu soo dhacay laakiin waxaa la yidhi nabar la sugayey naaqus naxdin maaha naaqus ma leh kan ka socda gaalkacyo iyo qandala ka socda annaga waa sukaayo mid laakiin haddaanu nahay shacabka reer nugaaleed iyo puntland oo dhan waxaa naga go-aana inaanu daafacno dalka inaan daafacno waa naga go-aan insha allahu tacaala waana difaacaynaa qandalana waa horeynaynaa gaalkacyana haddee waana difaacna waana difaacaynaa aniguna haddee guddoomiye gobolla waa ahay sargaal ciidamada qaran ka midna waa ah marka horena waan u sheegnay galmudug iyo daacish iyo shabaab sumado ma kala leh dowladda federaalkaayna amir caami baaba soo dhigay isagoo shabaab ku qoran yahay oo dowladda federaalka shaar ku hoos jooga marka wax haddeer qarsoodiya ma ahan waa iswataan annagu haddana waxaan aqoonsanayaa dowladda federaal ma jiraan waqtigeed waa dhammaaday xasan shiikh wakhtigiisu wuxuu dhammaaday laba bilood ka hor madaxweyne soomaaliyeed maaha waa uu dhacay wax sharciga ku jooga lama arko laakiin ujeeddadiisu waxay tahay inuu soomaaliya ku celiyo dagaalkii ninety onkii soomaaliyana ku noqon mayso dagaalkii ninety onkii xasan isagaa baxaya arrintaasna si sidaan ka ballaaran haddii alla idma barriso wax baan ka jawaabi doonaa annagoo dhan oo reer puntland ah oo gobolka nugaal hogaaminayo oo caasimaddiiya wasalaamu calaykum raxmatullah